جئناك جئناك الليل والله يرعاك الليل جئناك جئناك الليل والله يرعاك الليل يا نصر أجدادي الليل عودي بأمجادي الليل يا نصر أجدادي الليل عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya maleeshiyaadka ridada gurguurta iyo dadka deegaanka ayaa iskahorimaadyo culus ku dhex maray degmada daynile ee magaalada muqdisho munaasabad ay ku qalanjabinayeen in ka badan konton arday oo baratay tobanka qiraa'o ee qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada kuunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose dadka reer miiga ee degan duleedka magaalada baydhabo ayaa si adag uga hadlay diyaarado dagaal oo duqeymo ka geystay deegaan hoostaga magaaladaasi wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa mashruuc baaritaano caafimaad iyo dawaqiibin ka sameysay degmada badhaadhe ee wilaayadaasi mas-uuliyiintii xamladii wacyigelinta kaydinta badarka ah ee loogu magacdaray fadaruuhu faysumboli ee ka socotay wilaayada baay ayaa markan gaartay deegaanka xagarka ee hoostaga magaalada baydhabo ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay siddeetan iyo toddoba kalen waa la la'yahay kadib markii doon rakaab ah ay ku burburtay xeebaha dalka filibiin dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo fidsan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya aan ku horumarno wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ceelhindi ee hoostaga ah degmada qansax dheere ee wilaayada baay waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si adah looga maqlay agagaarka deegaanka dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar kamiin ah la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay deegaanka buulomareer oo u dhexeeya deegaanada baarka ah iyo buulogaduud sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen fariisiin maleeshiyaadka ridadu ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaar kenya ee deegaanka ceel ramo ee hoostaga ah degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera howlgalladan ka kala dhacay koonfurta soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay ku biirayaan halganka lagu difaacayo shareecada iyo sharafta ummadda muslimka ah ee ku nool bariga afrika maleeshiyaadka ridada gurguurta iyo dadka deegaanka ayaa iskahorimaadyo culus ku dhex maray degmada daynile ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya marwaan moxamed dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa shalay ka dhacay gudaha degmada daynile ee magaalada muqdisho kaasi oo dhex maray maleeshiya ka tirsan kooxda ridada soomaaliya iyo dadka deegaanka dadka deegaanka ayaa iska difaacayay weerar kaga yimid maleeshiyaadka kooxda ridada kuwaasi oo ujeedkoodu ahaa duminta guryaha ay degan yihiin dadka shacabka ah dhacdadan ayaa si gaar ah looga soo tabiyey xaafadda oodweyne ee degmada dayniile dadka deegaanka ayaa dagaal la galay maleeshiyadan oo doonayay burburinta guryahooda waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed inta la xaqiijiyey afar qof oo isugu jira saddex xaruur ah iyo hooyadooda ayuu dhaawac ka soo gaaray weerarka kooxda ridada ku soo qaaday dadkan shacabka ah maleeshiyaadka ridada ayaa hubka culus ku garaacayay guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah hooyada dhaawacanta ayaa lasoo wariyey inay lug ku weysay dagaalkii shalay dhacay sida ilo dhanka deegaanka ah sheegeen muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya burburka ka dhashay weerarka maleeshiyaadka ridada ku qaadeen dadka rayidka ah ee degan xaafadda oodweyne kooxda xasan gurguurta ayaa caadaysatay inay awood ciidan ku meelmariso go'aamadeeda dhulboobka ah ciddii ka hor timaada ayayna u adeegsataa awood ciidan mahadsanid marwaan munaasabadda ay ku qalanjebinayeen in ka badan konton arday oo baratay tobanka qiraa'o ee qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada kunye barrow ee wilaayada shabeellada hoose camaar cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi inoo haya munaasabadan oo lagu maamuusayey ku dhowaad konton arday oo xufaad ah oo isugu jiray rag iyo dumar kuwaas oo ka qalinjebiyey maxadka imaamu sakhaawi ee barashada qiraa'aadka qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada kunyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo ay ka mid ahaayeen culummo mas-uuliyiin maamulka maxadka waalidiin macallimiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horrayn lagu daahfuray aayaadka qur-aanka kariimka أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب intaasi kadib mid ka mid ah ardayda ayaa munaasabadda ka akhriyey kelimad ku baxaysay luuqadda carabiga oo isugu jirtay mahadcelin iyo soo dhowayn فيا أيها الوجهاء والأعيان والضيوف الكرام ويا أهل المكانة والمروءة والشرف والمقام سلام عليكم بالنصائح يشفع يقدم في اللقيا إليكم ويرفع سلام عليكم أيها القوم طيب كزهر الروابي بالشذا يتضوع سلام على غر الوجوه وبيضها فنور هداها في الأسارير يصدع ثم نتقدم بجزيل الشكر لآبائنا وأمهاتنا الذين كانت لهم الأيادي البيضاء في وصولنا إلى هذه القمة فجزاهم الله عنا خير ما يجزى والد عن ولده حيث لا يفوتنا أن نقدم خالص الشكر لمديرنا ومعلمينا الذين بذلوا فينا قصار الجهود وفضلوا على النوم السهود لنكون شعلة خير لأمة التوحيد وفجرا للجيل الجديد ثم نتوجه بالشكر الجزيل لأهل المجد الأصيل لحركة الشباب المجاهدين الذين قاموا لدفاع الدين وحماية أراضي المسلمين من المشركين والمرتدين ونشر الإيمان والتوحيد ونفي الشرك والتنديد ونحيي أميرنا أبا عبيدة قدوة المجتهدين وقاهر الكفرة والمرتدين sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ahaa culimmadii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay in aysan ku ekaan heerka aqooneed ee ay gaareen balse ay sii wadaan barashada iyo raadinta cilmiga islamarkaana ay bulshada uga faa'iideeyaan aqoonta ay barteen walaalahay hor fadhiya rag iyo dumar jazaahum allaahu khayran ajirkooda alla haweynayo ilaahay ha ku anfaco waxa ay barteen waxaan rabnaa laakiin inaan ayaga iyo macalimiintooda iyo bulshadaban u dardaarano war qofka tobankii qiraa'a xifdiyey laakiin qawaacidu naxwa aan ku ciraabi karin xagga marka qiraa'ada isu bedesha xukumka ee axkaam ahaan ay qaadatay oo ciraab ahaana muxuu yahay icraabtaas markay qaadatay nasba ama jira ama xukumkaas markay qaadatay macnihii ma isbedelay macnihii aayadda marka hore tafsiirka waa soo baratay laakiin maxaa lagaa rabaa inaad ku dartid qiraa'adii markay isbedeshay oo xukunkeedii naxwaha isbedelay tafsiirka soo kordhan inaad kor inaad badsatid soo inaad fahamtid soo lama rabo haddii kale waxaad noqonaysaa waxaad shabbahaysaa ma noqonayside qur-aanka tafsiirkiisa waa taqaana waxaad shabbahaysaa ninkii qur-aanka xifdiyey macnihiisana aan garanayn tobankan qiraa'o oo maskaxda kula soo gubatay waa intii ugu dhibka badneed qiraa'aadka haddaadan ciraabtii waxay kordhisay garanayn macnihii waxaa soo kordhana aadan garanayn ninkii qur-aanka xifdiyey baa la mid tahay oo macnihii ba aan fahmin laba midtiida waa u dhowda maxaan u dardaarmaynaa markaa ayaga iyo mas-uuliyiintaba inay ku darsadaan laba sano oo jaamacadeed oo labadaa macno ay fahmaan axaadiista ku darsadaan ay noqdaan culummada ummadda mustaqbalka ay noqdaan culummada rag iyo dumar culummada mustaqbalka ummadda inay noqdaan ay isu diyaariyeen ha loo diyaariyo gabagabadii munaasabadda waxaa goobjoog ahaa kelimadna ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu abdiraxmaan marba haddii laydin nasbeeyey ilaahi subxaanahu wa tacaala ahalkiis inaad tihiin sharaf iyo ammaan intaasaa idinku filan waxaa kaloo sharaf iyo ammaan idinku sugan qowlkii nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam ee ahaa almaahiru bilqur'aani maca safarati alkiraami albarara qofka qur-aanka yaqaano ee itqaaniyo maalinta qiyaamo wuxuu la jiri doonaa malaa'igtaas ayuu la diri doonaa ilaahay subxana wa tacaala ha idinka dhigo dhammaanteen allaha naga dhigo axibbatii fillaah waxaan dhihi lahaa ardada maanta nasiibka u yeelatay ee takharujaysa ilaahay subxana wa tacaala noo xifdiyo bishaaraysta xaqiiqatan fadli weyn ayaa gaarteen waxaa laydinka rabaa wixii shalay aad tacab ku soo bixiseen oo waalid iyo walaal macallim iyo maamulba uu juhdi idinku bixinayay inaadin sii deynin maxadka imaamu sakhaawi ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga waxaana uu dowr muhiim ah ka qaataa baridda qur-aanka kariimka iyo qiraa'aadkiisa isagoona soo saara arday isku darsatay xifdinta qur-aanka kariimka iyo barashada culuumtiisa aad baad u mahadsantahay camaar dadka reer miigaha ee degan duleedka magaalada baydhabo ayaa si adag uga hadlay diyaarado dagaal oo duqeymo ka geystay deegaan hoostaga magaaladaasi saadiq muumin ayaa tafaasiisha warkaasi inoo haya iyadoo ay si soo tarayaanah dhibaatooyinka joogtada ah oo diyaaradaha cadowga u geysanayaanah shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ayaa habeenimadii xalay diyaaradaha cadowga turkiga waxay duqeyn cadowtooya u geysteen dad shacab ah oo ku dhaqnaa deegaan hoostaga magaalada baydhabo duqeyntan ayaa si gaara uga dhacday deegaanka hartiqale ee duleedka magaalada baydhabo oo ay degan yihiin dad reermii ah oo beeraley ah duqeynta loo geystay deegaankaasi ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan taasoo saamaysay gebi ahaana burburisay dugsi lagu barta qur-aanka kariimka ah oo ku yaala deegaankaasi shacabka deegaanka hartiqaale ayaa si kulol uga hadlay duqaynta cadowtooyo oo ay u geysteen diyaaradaha cadowga turkiga inti muslimiin eh oo ilaahayba abuurin anigu haystaan dhibaataduna hatana niinjeysiday turki iyo hasinmamud iyo edmidow niinjeysidan oo maata ana ilaahay amahadle beled kale araa tuulada dheer hartiqaamalka maga dheer oo ilaahay amahadle ariday baadi oo beerfaalsoolayla degan maata degan wali owlaada iyoona intino anigu haystaan na arigu haytan markaadodhaanona arigu haytan imtixaan niilidii madi dad muslimiga atin turki mali unina nisuubiyohay arigu haytan inti muslimiga oo adduun wiinaaga ku nool maata elanana dhamaayo beerfalsolo ena hoole daasiso ena geeg waa inti yaal masiiba inti yaal ilaahay ilaynoo bedbaadima wala masiiba inti yaal waa waa adduunyo ka kooba mawmaa nu beeraraya ena maati ena aragdaada beerfalati ena hoolaleya ena iyo halkana haang ee aragdaada lan dhibaati wadada miihini ay muslum ee umata rasuulka ee diinta nabaga ka dhaladi haang laku dhawe ay haang laku dhawe una haanganini dhawahay haanganini dugaey dhiba qabna dhib fool ee waa qabna maalin kasta islaam umata rasuulka enna una langorahaysada miihini haanganini dugayahay beera meel una haanganini dhamayahay haanganini dugayahay oo ki ilaahaynu moodi maalin kastana dugaymaduna shantaana e shambiyaajina nu dugay aragdeeda shambiyaajina nu dugay biyaajadun tanga madun beledka balaha rusheey dhibaatadun wana haysata lanki islaanga umata nabaga adduun wiinaga hayninka taliyay hayninka taliyay unu beerawaana ibedkaanana noo dugdahay owlaadana maatadaana wayley ariirilan wiin oola ka fidhi owlaad ka fidhi masaakintan sa dharaaran kulliya beeroley ee lankati oku walaun nilri lang islaangnimo falaweya lang islaangnimo kadheehanteya oo jengna ngnahay ni miir ngnahay walaun tiriwan langati qorgabaga jekajare maati ana maati ana mad un iyo ulaadan ogu jeete sidahan jeedna anta gaari rogde may akhwaanoo dadku winyin ley ono dowliyatignnley dadkaas may gaaris may dadwaalnga waalinyi waalinyi haddii waalinyaha ilaaha mirishanay duqeyntan ma fadano hayn oroje turkina turkina mudoon turina mafadan hayo magyon mudoshe mafadan langona dhibaati qabne dhibaato haynoo dhaafo hatun wantaasi dhiba qabne dooni meyno walboona sidaas oo dhibaataanihay dayoroani
ma ahan markii ugu horreysay oo diyaaradaha cadowga duqaymo la beegsadaan shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee ku dhaqan ami iyo magaalo mahadsanid saadiq wilaayadii islaamigaha ee jubbada hoose ayaa mashruuc baaritaan caafimaad iyo dawaqiibin ah ka samaysay degmada badhaadhe ee wilaayadaasi waa kana cabdiwahaab maxamed bukhaari oo warbixintaasi inoo diyaariyey maamulka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa degmada badhaadha ka hirgeliyey mashruuc baaritaano caafimaad iyo dawaqaybin loogu samaynayey bulshada ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada taas oo socotay muddo hal toddobaad ah mashruucan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo adeegyada caafimaadka ee magaaladaas waxaana intii ay socotay ka faa'iidaystay boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimid degmada iyo deegaanada hoos yimaada ugu horrayn mid ka mid a dhakhaatiirta degmada badhaadhe oo qayb ka ahayd mashruucii baaritaanada caafimaad iyo dawaqaybinta ayaa iiga warbixisay hawshii ay qabteen iyo sida looga faa'iidaystay maya orta waa sahooda daawada wiilasha waa noo keenaan khayr laha siiyo dadka magaaladana xilli aad daawada loogu baahan yahay magaaladana shay baaran la-aan bay ahayd marka dadkii aada u xanuunsan walaahi oo aada u wada sidcaanaysan ayaa ila soo kulmeen wiilasha si wanaagsan bay dadku u baareen isbuucaa la shaqeynaa isbuucaasna dad badan oo bukaano walaahi aada xanuuno oo la daalaadacayba ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsanaya wiilashaas daawooyinka ay siiyeen ku caafimaadeen waxaa ka mid a dad badan oo iska qabiba xanuuno oo xanuunkiisina aanan ogeynaa jira xanuunkoodii markii daawadii la siiya wallahi way iska bogsoodeen alxamdulilahi rabbi alcaalamiin maasha allah kun iyo saddex boqol iyo soddon aniga wiilka dhaktarkaan la shaqeynaya waan la shaqeynaya inta maanta badan intuu daawada bixinaya wiilka dhaktarka waan la joogay waa gar marka kun saddex boqol soddon iyo shan qof ayaa magaalada lagu daaweeyey baraade suldaan mahad cabdi yuusuf suldaanka beesha maqaabul ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka mahad celiyey deeqdan daawada ah ee deegaankiisa la soo gaarsiiyey dhammaan waxaan uga mahad celinayaa umaradaas deeqda daawo oo mataqaanaa ay u soo direen walaayada joore si guud waxaa ogtihiin walaayada joore maaha isbitaal guud ama mid gaar ahaaneed midna mid midna ma laha xagga daawada aad bay oga lidataa daawooyinka dadka bukaanka waxay u doortaan kenya diyoway maraan hanuuqooda ay sii maraan gaarka iyo xagga aadaada iska soo daaweeyaan xagga daawada marka aad baa loogu dhibqaday saas darteed dhowr goor waxay soo conqaliyeen umarada daawo deeq daawa daawadaa waxay socotay ilaa muddo isbuuq ah doctoor aada mataqaanaa wanaagsan iyo rag kalkaaliyaal ah oo la socdaan ayaa shaqadaa qabteen daawo taya leh oo aada u wanaagsan bay keeneen runtii aad baa loogu baahnaa daawada bukaan badan baa jiray baahi badan baa loo qabay daawadaa dad badan baa ka faa'iidaystay oo bulshada qaybaheeda kala duwan ah wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa inta badan howlaha dawaqaybinta ah ka samaysa degmada badhaadheh iyo deegaanada joore waxaana howlahan deegaanadaasi looga fuliyaa maadaama dadka deegaanadaasi ay baahi weyn u qabaan adeegyada caafimaadka mahadsanid bukhaari mas-uuliyiintii xamladii wacyigelinta kaydinta badarka ah ee loogu magacdaray fadaruuhu fii sumbuli ee ka socotay wilaayada baay ayaa markan gaartay deegaanka xagarka ah ee hoostaga magaalada baydhabo bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo haya wacyigelinta xamlada fadaruuhu fii sumbulih ayaa markan gaartay deegaanka xagarka oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo halkaasoo wafdi ka kooban mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad uula kulmay bulshada deegaanka iyo beesha yantaar ee degta deegaankaasi wafdiga ayaa deegaanka loogu soo dhoweeyey si diiran iyadoo kulanka uu noqday fursad lagu xoojiyey isdhexgalka bulshada iyo isgaarsiinta fariinta xamladan ee ku wajahan kaedinta wax soo saarka ee uu diyaargarooga duruufaha mustaqbalka intii uu wafdiga ku sugnaa deegaanka xagarka waxaa bulshada loo qabtay kulan wacigelineed oo lagu sharxayey muhiimadda ay leedahay in wax soo saarka sanadkan si qorshaysan loo maareeyo lana sameeyo keed wax ka tari kara xilliyada ay yaraadaan dalagyada ama ay soo baxaan xaalado adag maylaha ku hadalay badarkan iyo balkun haddii ilaahayna sii nicmadan haddii yaallo iniluku faa'iidaysado ikhwaani liingalna gaalo gacantiye gaalo wali dadha kadhakaasi horeye dadhan ka dhegdi wali dadha ka suubiyaasi dadaha ka suubidi ilaa hadda falshee socda dadha ka suubiyohay ikhwaani marka badarkaas oo ilaahay nacmadiisa ilaahayna siiyey inii la duugudo badarka geekii hora wal duugudaayi dhowr siyaabii madunlaku helaayi horta bismillaahi koowta balaamaytimadii inshaaga bakaarta ambahaasu bakaarta wal feedeehirmadii la feedoonna hormalku galaw godobkoo waaha misgeedanka baagadaasi tanlamaad misgeedanka keed samaasi oolanka noolay inisnaxariiso oo misgeedan oo hoob geeki sadaqadii en kheer badan lagu dhiibo oo lamba kiinkooy yaa barakaawas saasmahayne barakaawas walaalayaalow madan maylan baahanyaa oo hadafka hata an soconna eyaa oolan dareerahaay shalmowgeerad may haroognayhi goof gaduud may haroognayhi roobay haroogn geeka hata haqarkii roogn may fadaane oo an soconne oo lan dareerahaye walaalaha oo gobolka dhanka gobolka ninkukooyliya la socdaan yoona hadafkii hagilayeen unuuna garab anka anna inii misgeedaas la duugudo balyaayiga la degsido laku faa'iidaysido si uuna unku badbaadno gaaladaas gacantiya ilaahay subxaana wa tacaala ninku badbaadiyo iska filanaan marka deegaan kasta haddii usu iska filanaado way buwaaha insha allaahu tacaala waxyaabo badan iyo dhii doon culimmada ayaa bulshada ku booriyey inay ilaashadaan nimcooyinka iyo wax soo saarka islamarkaana ay ka faa'iidaystaan xilliga barwaaqada si ay ugu diyaargaroobaan xilliyada baahida waxaa sidoo kale dib loo xusuusiyey waayo aragnimadii abaaraha ee bulshada soo martay iyo dhibaatooyinka ka dhasha marka ay yaraadaan cuntada iyo kheyraadka kale sheekh maxamuud iidaale oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa si gaara ula dardaarmay bulshada deegaanka xagarka reer haqarka jasaakumullahu khayra aljazaa maysin lahaa kulley dacwada siindeertii haddii layma siindeerin haddin wal siinshaanay dante la siinkuley rasuul sal allahu alayhi wasallama dacwada salaan wadi jari ilaa ku dhimidaw markuu afaa ka wadi jari markoon af iyo hoose jaraan galan ka wadi jari dacwada geekaad afaa laka wadi maa galan mal siinkuwadu ma ilahaa reer hagarke diinka ilaahin gargaara garab siiye aragtaygi dhiniikin edib ku ehe koynay lan aragtaan oo gaala ha sheega murtada walaalkama ah adama keela dhalanna waa gaalel dhaladi ini ha sheegtaan waajibsiinka lanki qaryo oo gaal arwa murtad aro qaryoone waa aasim zembawe yaa maalintal wal weydiiye markoo ilaahay siinsiin maylsin la keedaysida meeldhakada angata fataalan gaal kaarshi iska dhaafe rabbiga arzaakaabii gaalol bisbii koromile intun aaron la siinsii وفي السماء رزقكم برواقيد إلهي شأن إلهي شكري ولا كيدي سيداه ودنك أنهم ما تلقوا إلاليوي معسيد هلقوا إلاليوي منكرات كلقوا إلاليوي وما تلقوا إلاليوي هل نس غرغارو غرب يو غرغار إنسان ناس أساسين له هغر كان جزاكم الله خير الجزاء waxgaradkii wafdiga qaybta ka ahaa ayaa sidoo kale bulshada la wadaagay talooyin ku saabsan isku tashi feejignaan iyo ilaalinta midnimada bulshada iyadoo lagu adkeeyey in bulshada deegaanka ay si wadajira uga shaqeeyaan danaha guud iyo ilaalinta kheyraadka deegaanka waxgaradka iyo nabadoonnada beesha yantaar iyo bulshada deegaanka xagarka ayaa soo dhoweeyey wacyigelinta iyagoo muujiyey sida ay muhiim u tahay in fariimaha ku saabsan kaydinta iyo u diyaargarowga abaaraha la gaarsiiyo bulshada ku nool miyiga iyo deegaanada wax soo saarka hamladan hadda socota kolleybaha heer gobol ilaa heer degmo iniha socotiina maylaraayisu dhegtibaan gabna waana dheegni mar horeyna niin sheegay qaadani degankuun kan ay hadduuna roogno degankuun reer yantaareedu reer yantaareed todobaraay yayantaarta ka koobanta todobadiiba degaan degan bilaarango degankaas mayba hoos kooyeeha dad badan oo qabaayila derisun anu aalunana sida reer hubeered sida reer geelile sida reer jilible sida reer jaroon sida reer leysameed ya hoos kooye degan bilaarano intaas dhan ya ka koobanyi tiyeedahayti fariinti walaayada ninshaanti si guutaange waaba qaadani mayba deersiyaane bulshadii intaas ka nool sewnu la socno warkan taasayti koleyba insha allahu geeka mayba niila teegana warkii un dhigani iyo haddana haq igahangyaninla surun kii sugahay mayba wallanaaha horta toose waan qaadani aafida oo misgeedun la gadaaw iyo misgeedun oo la duugi jaree salmariidi iyo shallayin mayba kumeyda taaha misgeeda dugowka horta waa tarka lahayd manfacadna ka lahayd tiyeedahaysniyaalkun inti makiintun iyo fuustiyaalkun la heli tiyeedahayti maynaga teeyi aran oo lu fududaysadee waana tahliiku badanna shaanti tiyeedahayti maylanaa hor dadkii misgeedi imbati fariinti hadda kor la haliibi umuddiso toose waa an deersini hadda kubacdilana deersi dongna insha allahu tacaala misgeedii hortasa guutaangee walduugi dadkasa inka badanyin misgeedii walduugid fariintama dhee beero la awuray bahana deerti misgeedii walduugi makiinyaalkii waa laga gaabansay migii lakashukulma walkaleed meeli mal aragtay hadda waa lakashukuli majaraan ilaahay aan ka mahdayaan ini nicmadii liinka jazaarn nicmadii uuna ilaahay inka mahdin bakaarogaana duugin badarkaana asturin balkaana asturin badarka hobla duugi faa'iido badanga ley sida walaaloo hortaybi in sheegen neefkii haashi bakaarta lahan fure wal siye weegida dameerka laku siisade hodhow dambe hataa godka hooba leeda bal god walle rawajaro xoolaa la siisade marka intaasoo dhan faa'iida ee walaayadinin lakoyti qaadini wa jazaakum allahu khayr hadhowaada siinaana jazaakum allahu khayr booqashada deegaanka xagarka ayaa qayb ka ah socdaalka ballaaran ay wadaan wafdiga xamladu kuwaasoo deegaano kala duwan gaarsiiyey fariintan fadaruhu fii sumbuli si loo xoojiyo dhaqanka kaedinta qorshaynta fog iyo isku filnaanshaha bulshada horey waxay wafdigan u gaareen deegaanada goofgaduud iyo roobaay oo dhammaanba hoostaga magaalada baydhabo kuwaasoo fariinta xamladaas si aada u soo dhoweeyey mahadsanid bashiir ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay siddeetan iyo toddoba kalena waa la laayahay kadib markii doon rakaab ah ay ku gubatay xeebaha dalka filibiin nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo faahfaahinayaa ilaa shan qof ayaa dhintay siddeed iyo toban kalena waxaa la la'yahay halka ay jaani cirib dhigeen kadib markii dab xoogan uu qabsaday doon rakaab ah oo maraysay meel ka baxsan xeebaha gobolka balwaan ee dalka filibiin doonida oo lagu magacaabo m v june star ayaa ka soo ambabaxday magaalada manila oo ah caasimadda dalka filibiin iyadoo kusii jeeday magaalada dalxiiska ee kuroon dabku wuxuu kacay fiidnimadii arbacada xilli markabka qiyaastii labaatan iyo laba kilomitir u jiray xeebta doonida waxaa saarnaa boqol soddon iyo afar qof kuwaasoo ka koobnaa boqol toddobiyo toban rakaab ah iyo toddobiyo toban shaqaale ah ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey in afartan iyo laba qof ilaa iyo afartan saddex qof la badbaadiyey halka meydadka shanta qof lasoo gaarsiiyey xeebta tiradani weli way isbedeli kartaa maadaama howlaha baadigoobku ay weli socdaan ciidamada ilaalada xeebaha filibiin militariga kalluumaysatada deegaanka iyo doonyo kale ayaa ka qayb qaadanaya howlaha lagu raadinayo dadka la la'yahay hawsha samatobixinta waxaa adkaynaya qiiq badan kuleel daran hirar xooggan iyo qulqulka badda sababta dabku u kacay weli si rasmi ah looma xaqiijin wararka hordhaca ayaa sheegaya in dadka badbaaday shilka ay maqleen qarax xoogan oo ka kacay qaybta xamuulka balse mas-uuliyiintu waxay sheegeen in baaritaanka sababta dabka uu weli socdo mas-uuliyiinta filibiin waxay tilmaameen in tirada dadka dhintay iyo kuwa lala'yahay bay isbedeli karto inta ay socdaan baaritaanka iyo howlaha samata bixinta aad buu u mahadsan yahay abusheyba ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad kala socoteen warbaahinta andalus maanta waa inaga intaa tan iyo kulantadeenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته